بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام النووي رحمه الله وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جيء بي قال جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم جابر رضي الله عنه وحير هذا جيء بأبي آبه با وحل وليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد مثل به ayagoo asigoo mudlo lagu sameeyey macnaha asoo la jarjaray jirhkiisa ay ku ciyaareen ay fool xumeeyeen fa wadica waxaa la dhigay bayna yadayhi nebiga calayhi salaatu wasalaam hortiisa fadahabtu waxaan guda galay agshifu can wajhihi inaan wejigiisa faydayo fanahaanii qowmun qolo ayaa iga reebeen oo waxay yidhahdeen ha faydin faqaala nebiyu sala allahu calayh wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maa zaalat ilmalaa'ikatu malaa'igtu ka zuuli mayso tudilluhu inay ku haraynayso biajnixatihaa garbaheeda malaa'igtu inay garbaheeda ku haraynayso ka zuuli maysa buu yuhi nebi sala allahu alay wasalam muttafaqun calayhi jaabir bni cabdillaah aabbihiis radia allahu canh waa cabdullaahi bni camr bni xaraam waxaa lagu dilay fii gaswati uxud radia allahu canhu waxaana fadaa'ishiisa ka mid ah inuu nebigu yidhi sala allahu calay wasalam yaa jaabir ina allaha caza wajalla kallama abaaka kifaaxan allah subxaanahu wa tacaala si toosa ayuu aabbaha ula hadlay mubaasharatan wuxuuna yidhi allah subxaanahu wa tacaala tamanna yacni tamani oo rajay waxa aad doonayso markaasuu yidhi waxaan doonayaa ilaahayow inaad adduunye ii celiso uma uqtal fii sabiilik oo jidkaaga laygu dilo mar labaad allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi arrinkaasi ma aha mid dhacaysa maxaa yeele adduunya qofna loo celi maayo jaabir bni cabdillaah radia allahu canh aabbihiis waxaa lala aasay nin kale maalinkii uxud waa ti muslimiin badan la laayey laba labaa nebigu sala allahu alay slam u aasay oo qabri la iskula riday labadii qofba hal qabriyaa lagu ridaayay jaabir radia allahu canh arrinkaasi waa u cunami weysay muddo lix bilooda kadib ayuu wuxuu soo saaray meydka aabbihii asoo rabo marka inuu si gaara u aaso markaasuu wuxuu soo saaray asagoon waxba iska beddelin lix bilood waa waqti dheer jirhkiisana waxba iskama beddelin radia allahu canhu xadiidkuna intaa waa ka dheeraa halkan uu ku sheegay annawowi raximah ullah oo fii bacdi riwaayaat waxaa ku jirta in jaabir eedooyinkii ay ooyeen markaasuu nebigu yidhi salى اllahu alay slam tabkiina aw laa tabkiin faina almalaa'ikata laa tazaalu tudilhu biajnixatiha ooya ama ha ooyina buu yidhi malaa'igtu ka zuuli mayso inay garbaheeda ku haraynayso cabdullaahi bni camr bni xaraam wa can sahli bni xunayf radia allahu canh ana rasuula اllahi sal ا alay slam qaala wuxuu yidhi man sa'ala allaha tacaala ashahaadata bisidqin qofkii ilaahay subxaanaه wa tacaala weydiista shahaado bisidqin si dhaba u weydiista ballaqahu llaahu alla qofka wuxuu gaarsiiyaa manaasila shuhadaa shuhadada manaasishooda ayuu gaarsiiyaa wa in maata haba dhinta qofkaasi calaa firaashi gogashiisa dusheedaba ha ku dhinte qofkii si dhaba ilaahay u weydiista inuu ku dilo fii sabiilihi oo allah subxaanahu wa tacaala uu ka dhigo shahiid min ashuhadaa ilaahay wuxuu gaarsiiyaa manaasila shuhadaa biniyatihi maxaa yeele niyadiisa wanaagsan iyo rajada uu rajaynaayo arrinkaas darteeda ilaahay subxaana wa tacaala uu ku gaarsiinaya manaasila shuhadaa haba ku dhinto firaashkiisa oo yuusan ku dhimanin aljihaad fii sabiili اllah rawaahu muslim can anasin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal ly slam man dalaba shahaadata qofkii shahaadada dalba saadiqan xaaluu yahay mid ka run sheegaya ucطiyahaa waa la siiyaa walow lam tusibhu yaysanba asiibine oo yuusanba ku dhimanin dagaalka ee waa la siiyaa shahaadada ilaahaa siinaya subxaana wa tacala waa qofkii dalba saadiqan xaaluu yahay midka run sheegaya rawaahu muslim can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllah salى اllah alay slam maa yajidu shahiidu min masi اlqatli ilaa kamaa yajidu axadukum min masi اlqarsa maa yajidu ma helaya buu yidhi ashahiidu qofka shahiidka ah min masi اlqatli taabashada dilka ma ka dareemaayo ilaa kamaa yajidu axadukum ilaa sida axadkiin uu u dareemayo min masi lqarsa yacnii quraanyada qaniinyadeedoo kale mooyaane qaniyo quraanyada qaniinyadeeda wax weynoo la dareemaaya ma aha sidaasoo kale ayuu u dareemayaa dilka xanuunkiisa qofka shahiidka ah bimacnaa waa loo fududaynayaa wey waa loo fududaynayaa oo ilaahay subxaana wa tacaala xanuun badan ma taabsiinayo rawaahu tirmidiy wa qaala wuxuu yidhi tirmidi xadiidun xasanun صaxiix waa xadiid صaxiixa وعan cabdالlahi bn abi awfa radia allahu canh anna rasuula اllahi salى اllahu alay slama fii bacdi ayaamihi maalmihiisa qaar ka mid a allatii maalmahaasoo laqiya fiiha alcaduwa cadowga uu la kulmay intadara nebigu waa sugay sala اllahu alay slam xataa maalat الshamsu ilaa qoraxdu ay iilatay uma qaama fi الnaasi kadibna dadka dhexdooda ayuu ka kacay nebigu salى اllahu alay slam faqaala wuxuu yidhi ayuha الnaas laa tatamannw liqaaءa alcaduw cadowga la kulankiisa ha tamanina yaan la tamanin liqaaga cadowga iyo la kulankiisa wasalu llaaha ilaahayna waxaad weydiisataan alcaafiya nabadgelyo ilaahay weydiista faidaa laqiitumuuhum haddaad cadowga la kulantaan faصbiruu sabra oo ha cararina waaclamuu ogaada ana aljannata jannada taxta dilaali suyuuf seefaha harkooda hoosteed ayay jannadu ku sugan tahay uma qaala kadib wuxuu yidhi nebigu calayh salaatu wasalaam allaahuma munzila alkitaabi wa mujriya asaxaabi wahaazima alaxzaab ihzimhum wansurnaa calayhim allaahuma allahyo munzila alkitaab ee yaa munzila alkitaab allaha kitaabka soo dejiyo wa mujriya asaxaab allaha daruurta socodsiiyo wahaazima alaxzaab isbahaysiga allaha jebiyow ihzimhum allow jebi wansurnaa ilaahuna nooga gargaar calayhim dushooda saasuu nebiga alay slat slam yihi ku ducaysta oo ilaahay yani saasuu ku ducaysanayey allaahuma munzila alkitaab wa mujriya asaxaab waxayna yidhaha culimmadu ducadan wuxuu nebigu ugu ducaysan jiray calayhi salaatu wasalaam waxaa ku jira dareensiin dadka la dareensiinayo inaysan ayagu waxba jebi karin awooddaasna aysan lahayn haddaysan jirin nasri iyo guul ka imaanaysa min allahi caza wajal tiro fara badan iyo awood la haysto oo awood bani aadama waxba laguma jebi karo laakiin nasrigu waa min cindi illaahi caza wajal wama nasru ila min cindi illaah mutafaqu calayh wacan sahl bni sacdin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llah sala allahu alayh wasalam nebiga calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi hintaani laa turaddaani laba lama celiyo ow qalamaa turaddaani ama waxaa yar in la celiyo adducaau cinda annidaa ducada adinka agtiisa ah markii la adimo in la ducaystaayo ducadaas ilaahay ma radiyo subxaana wa tacaala wa cinda alba'si iyo dagaalka agtii ducada lagu ducaystana ilaahay ma radiyo waa ajiiba xiina yulximu bacduhum bacdan markii qaarkood qaarka kale ay ku dhowaanayaan yulximu bimacnaa waa xiina yaqrubu bacduhum ilaa bacd isku dhowaanaya waxaana yulximu looga cabiro bay yidhahdeen culimmadu yulximudan waxaa laga keena waa min allaxmi waa hilibka way isku dhowaanayaan xataa yaltasiqa laxmu bacdihim ilaa laxmi bacdin ilaa qaarkood qaarka kale hilibkooda uu ku dhego macnaha waa isku dhowaanshaha mubaalaqa lagu samaynaya marka xataa yulxima bacduhum bacdan macnaheed waxa waa ilaa qaarkood qaarka kale u dhowaado ama xiina yulximu yacni markuu u dhowaanayo qaarkood qaarka kale waa iltixaamu lqitaal waa markii laisku dhowaado oo dagaalku u dhacayo waqtigaasi ilaahay subxaana wa tacaala ducada la ajiibo ilaahay waa yani ducada ilaahay laga baryaha ilaahay waa ajiibaa waqtiga rawaahu abu daawuud biisnaadin صaxiix wacan anasin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu اllah sala allahu alيyه wasalam nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu aha idaa gazaa hadduu duulo qaala wuxuu dhihi jira allaahuma anta cadudii wa nasiirii bika axuulu wa bika asuulu wa bika uqaatil allaahuma allahayo anta cadudii adiga xooggaygii ayaa tahay cadudka asal ahaan waxaa loo isticmaalaa muruqa wa nasiirii iyo waxaa tahay midka ii gargaaray bika ay bisababika wa bicawnika adiga sababtaada iyo kaalmadaada ayaan ajuulu ay antaqilu min makaanin ilaa aakhar adiga awooddaada darteed ayaan ilaahayoo meel uga tegaya oon meel kale u aadaya yacni waxa waaye waxaan meelaha ku qabsanaayo oon cadowga uga adkaanayo oo marba meel aan uga saaraayo waa adiga kaalmadaada ilaahayo wa bika adiga sababtaa ama adiga kaalmadaada ayaa asuulu cala alacdaa cadowga aan uga qaalib noqonaya asawla waxaa la yidhahdaa waa alxamla waalwahba yacni waa qabsashada iyo xamlada lagu qaadaya markaa cadowga adiga kaalmadaada ayaan cadowga ku qabsanaya oon uga qaalib noqonaya wa bika ay biacaanatika ayaan uqaatilu ku dagaalamaya marka wuxuu leeyay aniga laa xawla lii walaa quwa awoodna ma lihi xeeladna ma lihi ilaahay haddii aan meel qabsado haddaan cadow ka qaalib noqdo oon ka adkaado haddii aan dagaalamo intaba waa biicaanatika kaalmadaada darteed ayay ku ahaanaysaa rawaahu abu daawuud watirmidi wa qaala xadiidun xasan axaadiida marka waxaa ka muuqanaya nebiga sala allahu calayhi wasalam inuu nicmada la gaaro iyo guusha ay gaaraan dadka muslimiinta ah mar walbana uu u celinaya ila allahi caza wajal maxaa yeele dadku wax awooda ma laha ma aha sida dadka qaar hadday dadka qaalib noqdaan ama ay xoogaan nasri iyo guul helaan ayaga iskugu tiirinayaan oo la leeyaha geesiyaal waaye oo waxaas waayo waxaa magacyaa la isku tirinaya geesinimaada waxna ku keeni mayse awoodaad leedahana waxba kuma qaba kartid wama nasru ilaa min cindi illaah nasriga ilaahay agtii buu ka ahaada subxaana wa tacaala cidduu doonoona ilaahay u gargaaraa subxaana wa tacaala gargaarka iyo nasrigana asbaabuu leeyahay asbaabihiisana waxaa ka mid a alistiqaama calaa diin illaah in diinka lagu toosnaado in tansuru llaaha yansurkum wa yuhabbit aqdaamakum in tansuru llaaha yansurkum gargaarkaad ilaahay u gargaaraysa waa maxay ilaahay gargaarkaaga ma baahna laakiin waxaa laga wadaa haddaad diinka ilaahay ku toosnaataan oo ad ku dhaqantaan ilaahay waa idiin gargaarayaa subxaana wa tacaala nebiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam markuu habaaray fircawn iyo qowmkiisa uu yihi rabbana طmis calىa amwaalihim washdud calىa quluubihim falaa yu'minuu xataa yarow alcadaab alaliim ilaahu baabi'i buu yihi halaaguu ilaahay u weydiiye uga baryay allah subxaana wa tacaala muxuu yidhaahday qaala qad ujiibat dacwatukumaa faاstaqiimaa ducadiinna waa la ajiibay laakiin toosnaadaa la yidhahdin yacnii daa'ima waayo istiqaamada ilaa way toosnaayeen qad ujiibat dacwatukumaa faاstaqiima walaa tattabicaani sabiila aladiina laa yaclamuun kuwaan waxba garanayn dariiqoodana ha qaadinoo ha raacina marka istiqaamadu waa asbaabu اnasri waاtamkiin wacan abi muusa radia allahu canh ana اnabiya salى اllahu alيه waslama kaana wuxuu ahaa idaa khaafa qowman hadduu qolo ka baqo wuxuu dhihi jira allaahuma inaa najcaluka fii nuxuurihim wanacuudu bika min shuruurihim qowm hadduu ka baqo nebigu ducadaanu ku ducaysan jiray sala allahu alay slam wuxuu dhihi jira allaahuma innaa najcaluka allow waxaan ku yeelaynaa fii nuxuurihim qoorahooda ilaahu naga qabo wey wa nacuudu bika ilaahu waxaan kaa magan gelaynaa min shuruurihim shuruurtooda iyo shartoodana waa kaa magan gelaynaa rawaahu abu daawuud biisnaadin saxiix waa xadiis saxiixa can اnabiy sal اlla alay slam wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula اllahi sala اllahu alay slam qaala wuxuu yidhi alkhaylu macquudun fii nawaasiiha alkhayru ilaa yowmi alqiyaama alkhaylu fardaha macquudun waa mid lagu guntay fii nawaasiiha foodahooda waxaa lagu guntay alkhayru khayr iyo wanaag ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamo muttafaqun calayh wacan curwa albaariqi radia allahu canh ana nabiya sala allahu alay slam qaala wuxuu yidhi alkhaylu macquudun khaylka waxaa lagu gunta fii nawaasiiha foodaheeda alkhayru khayr ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaama alajru walmaqnam ajar iyo walmaqnam haniimo labadaba waxaa lagu guntay fardaha foodahooda axaadiistan waxay tusinayaan fardaha fadliga ay leeyihiin maxaa yeele fardaha waxaa loo isticmaalaa fi lgaalib fi ljihaadi fii sabiili اllaahi caza wajal laakiin waxaa laga yaabaa in su-aali ka timaado ilaa yowmi alqiyaama hadda fardo lama isticmaalo farduhu hadda lama isticmaalo oo wax farda ka dheereeyo ayaa la isticmaalaa oo baabuuraa la isticmaalaa diyaaradaa la isticmaalaa maraakiibaa la isticmaalaa zamanka hadda la joogo oo dagaalada loo isticmaalaa intaba marka ilaa yowmi alqiyaama maxaa loo yidhi asheekh ibnu baaz calayhi raxmat ullah tacliiquu ku leeyahay riyaa saalixiinka wuxuu yidhahdee waqad jaaa fi nusuusi markuu xadiidkan sharaxayay labadan xadiid wuxuu yidhi waqad jaaa fi nusuus maa yadullu nusuusta waxaa ku yimid buu yidhi wax tusinaya calaa anna haadihi alquwaati almawjuuda awoodahan hadda jira alaana hadda calaa anna haadihi alquwaat almawjuuda almawjuuda al'aan quwaadka hadda jooga macnaha waxba ka wada awooda hadda la isticmaalo satazuulu waa zuuli doontaa buu yidhi fii aakhiri zamaan aakhiri zamaanka awoodaha hadda jira waa zuulayaan buu wa annahu sayarjicu nnaasu dadkuna waxay u noqon doonaan ilaa xaalihim aluulaa xaalkoodii hore ayay u noqon doonaan alibil waalkhayl waasilaax almacruuf iyo hubka la yaqaano halkaasaa loo noqon doonaa wa rabbuka calaa kulli shayin qadiir wuxuu yidhi rabbigaana wax walba waa awooda ilaahi subxaana wa tacaala marka waxaa hadda la isticmaalayo way zuuli doonaan axaadiistaana laga qaadanaya farduhu khayrkoodii iyo wanaaggooda waa mid jiraaya ilaa yowmi alqiyaama nihaayada iyo ugu dambayntana waxaan hadda la isticmaalay casrigan waa zuulayaan oo waa baaba'ayaan wuxuu yidhi falxaasilu anna haadihi alkhayl fardahan allatii yacrifuha annaas oo dadku ay garanayaan qad jaraa lahaa sha'nun cadiim waxay lahayd buu yidhi sha'ni weyn fii qitaali lmuslimiina muslimiinta dagaalkooda wa jihaadihim iyo jihaadkooda wasayakuunu lahaa sha'nun sha'nina way yeelan doonaan buu yidhi fardaha fii aakhiri zamaan aakhiri zamaankana sha'ni bay yeelan doonaan sida hore ay sha'ni u lahaayeen oo arrinkoodu u weynaa zamannadii hore oo ay ahaayeen gaadiidka la isticmaalo kuwa ugu heerka sarreeya maxaa yeelay awraa la isticmaali jiray laakiin waxaa ka heer sarreeyey fardaha farduhu waxay ahaayeen kuwa markaa dagaaladii zamannada hore la isticmaa laga qaybgeli jiray kuwooda ugu sarreeya oo la isticmaalo ayay ahaayeen marka sha'ni weyn bay lahaayeen fii qitaali lmuslimiin oo fardaha aadaa loo jeclaa in jihaadka loo isticmaalo aadayna ugu dadaali jireen carabtu inay dhaqaaleeyaan oo tababaraan farduhuna waa la tababaraa waa la layliyaa tartannaa la geliyaa si markii qaswiga iyo duulaanada looga qayb qaadanayo ay maaragtay socodkooda u dheereeyo iyo orodkooda sha'nina way la yeelan doonaan buu yidhi fii aakhiri zamaan marka waxyaabahan zuulaanna sha'nigoodii iyo qiimahoodii waa soo noqonaya ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواasيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم sidaasaa شheekhu xadiidka u شhaرaxay رaحمaة الله عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قاaل wuxuu yidhi قاaلa رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم نبga عليه الصلاaة وسلام wuxuu yidhi mن اxتaبس فرسا في سبيiل الله mن اxتaبسa qofkii xabisa فرسا فرس qofkii xabisa fii sabiili اllaah waddada ilaahay ku xabisa iimaanan biاllaah rumayn ilaahay uu rumaysan yahay dartii wa tasdiiqan iyo rumayn biwacdihi ballanqaadka alla uu rumaysan yahay awgii qofkii faras xabiso fii sabiili اllahi ku xabisa fa ina shibicahu dharagga faraskaasi uu raashin iyo wax la cuno uu ka dhargayo wariyahu iyo dharagga biyaha uu ka dhargayo wa rawsahu iyo digadiisa wa bowlahu iyo kaadidiisa fii miisaanihi qofkaas waddada ilaahay ku xabisay miisaanka qiyaamo ayaa loo saarayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo aafaarta faraskaas ka imaanaysoo dhan ajaruu ku leeyahay maalinta qiyaamana ajarkaasi waa wuxuu ahaanayaa fii miisaani xasanaatihi qofkii faras ku xabisa fii sabiili اllaah ku xabisa maxaa loola jeedaa bimacnaa qofkii ugu talagala oo u qaydo oo u xira liljihaadi fii sabiili اllahi ugu diyaar garooba haddii faraska la xiro la xabiso wuxuu cunu u baahan yahay cabitaan iyo wuxuu cabana waa u baahan yahay digo iyo kaadin intaba waa leeyahay wax walbo aafaartiisa ka mid a wuxuu cuno iyo wuxuu cabo iyo digadiisa iyo kaadidiisa dhammaan waa fii miisaani xasanaatihi waa waxaan la koobi karin markaa ilan digadiisa iyo kaadidiisa wax yar maaha hadduu bil hayo ama laba bilood oo hayo asagoo markaa u diyaariya aljihaad fii sabiili اllaah meeshaasi ajar badan uu ka helayaa wuxuu cunaayo ama coosuu cuna ha noqdo ama raashin la siiya ha noqdo biyaha uu cabayo dhammaan ajaruu ku leeyahay fii miisaani xasanaatihi ayaa alla subxaana wa tacaala u saaraya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo rawaahu lbukhaariyu imaam albukhaari ayaa wariyey wa can abi mascuudin radia allahu canhu qaala wuxuu uhi jaءa rajulu ninbaa wuxuu u yimid ila اnabiyi salى اllahu عalيه wasalam binaaqatin hal buu ula yimid makhtuuma yacni wuxuu ula yimid hal khitaamkeedii leh oo yani la hogaaminayo hogaankii ku xihan yahay faqaala wuxuu yidhi hadihi tani fii sabiili اllaah waa waddadii ilaahay rasuulka ilaahayo macnaha waxaan ugu talagalay aljihaad fii sabiili llah in loo isticmaalo faqaala rasuulu اllaahi salى اllahu alay wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laka adigu waxaad leedahay bihaa ee bibadalihaa bada yani bihaa ba'da ku jirtaa ciwad iyo muqaabalay tusinaysaa yacni halkan hashaan aad bixisay beddelkeeda waxaad leedahay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo sabcu mi'ati naaqatin toddoba boqol oo halaadaad leedahay oo kulluhaa dhammaantood makhtuuma ay yihiin kuwa hoggaansan macnaha ajarka ajarkaas faraha badan ayaad ka helaysaa wuxuu ka dhigan yahay qof toddoba boqoloo halaad bixiye halkii haluu bixiye ajarkeeda ilaahay u laalaabaya subxaana wa tacaala maxaa yeele alxasana waa bicashri amhaaliha ilaa sabcimi'ati dicfin ilaa adcaafin kaiira rawaahu muslim imaam muslim ayaa wariyey wa can abi xamaad wa yuqaalu abu sucaad wa yuqaalu abu asad wa yuqaalu abu caamir wa yuqaalu abu camrin wa yuqaalu abulaswad wa yuqaalu abu cabsin intaba macnaha kunyadiisa waa lagu sheegay wuxuu leeyahay kunyooyin kala duwan ayaa loogu kunyeeyey cuqbata bni caamir aljuhani radia allahu canh qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu alay slam wahuwa cala almimbar waxaan maqlay nebiga calayh isalaatu wasalaam asagoo mimbarka saaran waxaan maqlay buu yidhi nebiga alayh salatu wasalaam asagoo mimbarka saaran oo yaquulu dhahaya waacidduu lahum ma istatactum min quwa alaa ina alquwata alramyu alaa ina alquwata alramyu alaa ina alquwata alramyu wuxuu yidhi quwada iyo awooddu waa alramyu waa shiishka alaa ina alquwata alramyi quwada iyo awooddu waa shiishka macnaa wuxuu boorinayaa nebiga sal lla ly slam in la shiish barto maxaa yeele xaqiiqatan shiishku waa quwa waa awood maxaa yeele qofka yani zamanadaas keliya ma aha dadkii fallaaraha isticmaalaya keliya maaha xataa hubka hadda la isticmaalo shiishku muhiimu u yahay rawaahu muslim imaamu muslim ayaa wariyey wa canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sal ly slam yaquul waxaan waxaan maqlay buri nebig alay slat slam oo dhahaya satuftaxu calaykum arduun waxaa la idiin furi doonaa buu yidhi dhul ood furan doontaan wayakfiikum اllah ilaahay subxaanaه wa tacaalaana wuxuu idinka kaafinayaa can اlxarbi wاlqitaal dagaaluu idinka kaafinaya ma dagaalamaysaan ilaahay baa idiin furaya biduuni qitaalaana ku qabsanaysaan falaa yacjiz axadukum axadkiin yuusan ka caajizin an yalhuu inuu ku ciyaaro biashumihi fallaarihiisa inuu ku ciyaaro yacni lahwi ciyaaraha ka dhigta waay suu ugu ciyaaraayo markii dambe waa ku shiish baranaya fallaarahaas hadduu iskaga ciyaaro marka hore ou kabow meel taag suray iyo koombow meel dhigay iyo iskaga rido markii dambe waa ku shiish baranaya marka axadkiin yuusan ka caajizin inuu maaragtay ku ciyaaro biashumihi ashum waa jamcu sahm waa fallaarta waay rawaahu muslim imaam muslim ayaa wariyey alimaamu الnawowi raximah اllah wuxuu yidhahda macna alxadiid annadbu ilى اlramy wاtamarun calayhi xadiidka macnihiisu waxa waaye annadbu ilى اlramy yacni nadbi iyo istixbaab iyo inay sunno tahay yacni ramyiga iyo shiish barashada watamarunu calayhi iyo in lala qabsado oo la barto in lala qabsado oo qofka maaragtay uu ku tababarto inay fiican tahay oo ay mustaxab tahay rawaahu muslim imaamu muslim ayaa wariyey wa canhu radia allahu canhu annahu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal ly slam man cullima arami qofkii shiish la baro uma tarakahu kadibna ka taga falaysa mina annaga nagama mid ah aw faqad casaa ama nebi moxamed uu caasiyey sala اllah alay slam waa nicmatun kafaraha nicmo uu ku gaaloobay waay qofka inta ramyi barta kadibna iska hilmaama waa nicmo uu ku gaaloobay maxaa yeele waa quwa waa awood markii loo baahdo iyo markuu u baahan yaha uu isticmaali karo marka inuu hilmaamo wax fiican maaha hadduu hilmaamona waa nicmo uu ku gaaloobay wey lidaalika nebigu wuxuu yidhi falaysa mina ay falaysa calaa ariiqatina qofkaasi ma ahan bu yhi qof waddadeenna ku taagan ama wuxuu yidhi faqad casaa qofkaasi waa qof ilaahay rasuulkii caasiyey sala اllah alay slam rawaahu muslim canhu radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam yaquul waxaan maqla buu yidhi nebiga calayh salaatu wasalaam oo dhahaya ina allaha yudkhilu bisahmi alaaثaةa nafarin اljanna ina allaha caza wajalla yudkhilu wuxuu gelinayaa bisahmi ee bisababi sahmi fallaarta sababteeda ayuu wuxuu gelinayaa alaaثata nafarin saddex nafar ama saddex qof ayuu wuxuu gelinayaa aljannata jannada wuxuu jannada gelinayaa saanicahu yaxtasibu fii suncatihi اlkhayr saanicahu ay saanica sahmi waa midka fallaarta sameeya oo yaxtasibu ixtisaabsanaya fii sancatihi farsamadiisa alkhayra khayr iyo wanaag ixtisaabsanaya waraami bihi iyo midka ka fallaarta ridaya waraami bihi kan ridaaya kan samaynaya waa mid kan ridayana waa midka labaad wamunbilahu almunbil alimaamu albaqawi raximah اllah wuxuu yidhahda huwa aladii huwa aladii yunaawilu raami annabla huwa aladii yunaawilu alraami annabla waa midka kan fallaarta tuuraaya midka fallaarta u dhiibaaya way wuxuu yidhi wahuwa wahuwa yakuunu calaa wajhayn laba wejina ayuu ahaanayaa buu yidhi anmunbil waa midka fallaarta u dhiibaaya midka fallaaraha ridaya asigana waa calaa wajhayn buu yidhi waa laba weji ayay shaqadiisu noqonaysaa axaduhumaa labada weji midkood waxaa waaye an yaquuma bijanbi raami midka fallaarta ridaaya dhinaciisa inuu istaago aw khalfahu ama gadaashiisa uu istaago fa yunaawiluhu nabl waaxidan bacda waaxid oo markaa u dhiibo fallaartii waaxidan bacda waaxid markuu midu u dhiibaya markuu rido midda labaad u dhiibaya wahaakada athaani wejiga labaad waxa waaye an yarudda calayhi nabl an yarudda calayhi nabl murmaa fallaartii la soo riday inuu u soo qaado oo asiga u soo celiyo xataa yarmii bihi ilaa uu rido fallaarihii lagu soo riday ayuu u soo aruurinaa markaasu u keenaya labadaba waa soo gelayaa mumbilahu labadaasaa soo gelaysa fallaarihii uu haystay midka u soo dhiibaaya iyo fallaarihii asiga lagu soo riday midka soo aruurinaya siinaaya si uu u rido saddexdaasi fallaarta sababteeday jannada ku gelaya midka samaynaya midka ridaya iyo kan ridaya midka siinaya warmuu yacni shiisha oo rida fallaarta warkabuu kora oo gaadiidka isticmaalaya fardaha iyo wixii la mida wa an tarmuu inaad riddaan yacni inaad shiishtaan oo shiish barataan ayaa axabbu ilaya xaggayga looga jacayl badan yahay min arta min an tarkabuu inaad kortaan gaadiid inaad farda fuullo noqotaan waxaan ka jeclaha buu yidhi nebigu sala allah alay slam inaad shiishka barataan waman taraka aramya qofkii ramyiga ka tago shiishka mar qofka inta barta iskaga taga bacdamaa cullimahu markii la baray kadib ragbatan canhu nacayb ou nacaya darteed qofkii uga taga fa innahaa nicmatun waa nicmo tarakahaa uu ka tegey ow qaala ama wuxuu yidhi kafarahaa uu ku gaaloobay gaaloobiddan macneheedu waa nicmo yacni uu ku kufriyey nicmadaasuu ku kufrinaya rawaahu abu daawuud abu daawuudaa wariyey waana xadiid daciifa xadiidkan cilladiisa waa khaalid ibnu zayd wa yuqaalu ibnu yaziid ibnu zaydna waa la yidhaahdaa ibnu yaziidna waa la yidhaahdaa waa rajulu majhuul ninkaa waa nin majhuula laakiin xadiidka sida axaadiidta saxiixa aan ku soo marnay alfaadiisa iyo waxyaabuhu ka hadlaya qaar ka mida shawaahid bay leedahay rimaayada iyo fadliga ay leedahay waa soo marnay alaa ina alquwata arami alaa ina alquwata arami waxaan kaloo soo marnay man cullima aramya uma tarakahu falaysa mina aw faqad casaa qofkii rimaayada la baro kadibna iskaga taga nagama mid ahan ama nebigu caasiye sala allahu alay wasalam axaadiidaas marka waxay tusayaan fadiilada ay leedahay arrimaaya tacalumu rimaaya in la barto iyo inaan la hilmaamin markii la barto kadib wacan salamata ibn اlakwac radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi mara nabiyu sala allahu alay wasalam nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu soo maray calaa nafarin koox ayuu soo maray yantadiluuna ay yataraamn yataraamuuna sihaam yacni kooxo wuxuu soo maray fallaare isku gamaaya oo shiish baranaya faqaala wuxuu yidhi urmuu bani ismaaciila faina abaakum kaana raamiya banuu ismaaciil wuxuu yidhaahday rimaayada barta oo fallaarta rida faina abaakum aabbihiina kaana raamiyan wuxuu ahaa mid fallaaraha rida oo falla yacni shiishka yani yaqaano ayuu ahaa mid fallaaraha isticmaalo ahaa aabbihiin oo rimaayada yaqaana ee urmu bani ismaaciil qolada markaa nebigu ula hadlaayay sala allahu calayh wasalam waxay ahaayeen qolo ka mid ah min qabaa'il اlyaman oo shiish baranaysa culimmadana xadiidkan waxay u deliishadeen in yacni yemaniyiinta ay ka mid yihiin min bani ismaaciil maxaa masaladaas culamada isku khilaafsan yihiin carabtu waxay u qaybsamaan qaxtaan iyo cadnaan qaxtaaniyiinta waa yemaniyiinta waay aqlabkoodu cadnaaniyiintuna waa kuwa kale soo haray dhammaantood min waladi ismaaciil miyaa mase qaaran min waladi ismaaciila ji aan ahaynaa jira waa la isku khilaafsan yahay culamada qaar waxay qabaan qaxtaaniyiintu inaysan ahayn min awlaadi ismaaciil laakiin ay yihiin qoladii ismaaciil uu ka guursaday carabigana uu ka bartay waxay yidhahdeen waa alcarabu alcaariba waa carabtii wax carabeysay waa carabta kalena waa alcarabu almustacraba culimmada marka qaar ka mid ah oo bukhaari ka mid yahay waxay qabaan carab oo dhan inay yihiin min duriyati ismaaciil xadiidkaanay u deliishadeen marka urmuu bani ismaaciila fa ina abaakum kaana raamiya qolada nebiga uula hadlaya sala allahu alay slamna waxay ahaayeen qolo yamaniyiinay ahay wuxuuna ku tilmaamay inay yihiin bani ismaaciil carruurta ismaaciil inay ka mid yihiin shaahidka waxaa waaye marka nebigu wuxuu ku booriyey sala allahu alay wasalam tacalumu rimaaya wuxuuna sheegay aabbahood inuu rimaayada ku fiicnaa nebiyullahi ismaaciil calayhi salaatu wasalaam rawaahu albukhaariy wa can camr bni cabasa qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sal ly slam yaquul man ramaa bisahmin qofkii fallaa rida fii sabiili illaahi waddada alla ku rida fa huwa lahu asigu waxay i tahay cidlu muxarara cidlu muxararatin ay midlu muxararatin muxararada waa muctaqa waxay ula mid tahay qoor la xoreeyey qofkii fallaar ku rida fii sabiili illaah waxay la mid yahay qof waxaa waye qoor xoreeyey ayuu la mid yahay macnaa ajarka uu helayo rawaahu abu daa'ud atirmidi wa qaala xadiidun xasanun صaxiix wa can abi yaxya khuraym bni fatik radia allahu canh qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi man anfaqa nafaqatan fii sabiili illaah qofkii nafaqo ku bixiya fii sabiili illaah kutiba lahu waxaa loo qorayaa sabcu mi'ati dicfin toddoba boqol oo laalaabaa loo qoraya yacnii qofkii nafaqo ama hanti ama maal ku bixiya fii sabiili illaah xasanadaas waa loo laalaabayaa ilaa toddoba boqol oo laalaab ay gaarto rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasan wa can abi saciidin radia allahu canh qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal ly slam maa min cabdin yasuumu yowman ma jira buu yidhi addoon sooma maalin fii sabiili illaahi waddada alla ku sooma ilaa baacada allaahu bidalika alyowm ilaa maalinkaasi beddelkii alla wuxuu ka fogaynaya ama sababtii wuxuu uga fogaynayaa wajhahu wejigiisa ayuu ka fogaynayaa cani naari naarta sabciina khariifan ay sabciina caaman toddobaatan sano ayuu ilaahay naarta ka fogaynaya qofkii maalin ku sooma fii sabiili illaah yacnii asigoo ku jira aljihaad fii sabiili illaah qofkii soon ku darsado soon tatawuca sooma qofkaasi ilaahay wejigiisa wuxuu ka dheeraynayaa naarta toddobaatan sano macnaha masaafo loo socdo ka fogeynaya muttafaqun calayhi wa can abi umaamata radia allahu canhu can اnabiy sal ly slam qaala wuxuu yidhi man saama yowman qofkii maalin sooma fii sabiili illaah jacala allahu baynahu wa bayna annaar alla wuxuu yeelayaa asiga iyo naarta inta u dhaxaysa khandaqan god weyn oo bohola ayuu yeelayaa kamaa bayna asamaa'i waalardi inta samada iyo arladu ay isku jiraan oo kale yacni god weyn ayaa u dhaxaynaya asigay naarta oo godkaasuu la mid yahay samaday arlada intay isku jiraan oo kale aada u ballaaran yahay macnaa naar arki maayo wey rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasanu صaxiix wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam man maata qofkii dhinta walam yagzu oo aan ku duulin fii sabiili illaah walam yuxadid nafsahu naftiisana aan ugu sheekaynin biqaswin duulaan yacnii inuu dagaalamayo ama uu dagaalami doono fi ljihaadi fii sabiili illaah oo aan jeclaysan oo aan tamanin maata wuu dhimanayaa calaa shucbatin wuxuu ku dhimanayaa qayb oo min anifaaqi nifaaqa ka mida asagoo ku sugan qayb nifaaqa ka mida asagoo ku sugan ayuu dhimanayaa qofkaan qaswina gelin naftiisana aan ugu sheekayn rawaahu muslim imaam muslim ayaa wariyey wacan jaabirin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kunaa maca anabiy sala allahu alay wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam maci ayaan ahayn fii khazaatin duulaan faqaala wuxuu yidhi inna bilmadiinati madiina waxaa ku sugan la rijaalan rag maa sirtum ma socotaan masiiran socod walaa qatactum mana goysaan waadiyan waadi ilaa kaanuu ilaa waxay ahaayeen macakum maciinna xabasahum lmaradu cudur ayaa xabisay jiray la hareen wa fii riwaayatin xabasahum alcudru cudurdaaraa xabisay cudurdaar bay lahaayeen wa fii riwaayatin ilaa sharakuukum ilaa waxay idinla wadaagayaan fi lajri ajarka yacnii ma jiraan ma socotaan meel la socdo waadi ma goysaan ilaa way idinla jiraan raggaasi maxaa yeele waa rag jeclaa inay ka qayb galaan duulaanka aad ku jirtaan laakiin waxaa ka xabisay oo ka hor istaagay cudurdaar ay lahaayeen dartii idan niyaddooda wanaagsan ayay ajarka ku helayaan maadaama ay niyaddoodu wanaagsan tahay damaceen oo ay tamaniyeen inay ka qayb galaan laakiin ay u suuro geli weyday cudurdaar jira awgeed rawaahu lbukhaariyu min riwaayati anasin wa rawaahu muslimu min riwaayati jaabirin wallafdu lah lafdiga muslim baa iska leh lafdiga xadiid jaabir lafdigiisu waa lafdi muslim wa can abi muusa radia allahu canhu ana acraabiyan nin acraabiya ata nabiya sala allahu alayh wasalam nebiga u yimid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah alrajulu yuqaatilu lilmaqnam nin baa wuxuu u dagaalamayaa haniimo darteed soo wax u helo waalrajulu nina yuqaatilu waa dagaalamayaa liyudkara si loo sheego oo magaciisa loo xuso waalrajulu nina yuqaatilu waa dagaalamayaa liyuraa makaanuh makaanahu si makaankiisa loo arko makaanka macnaha uu ku sugan yahay si loo arko inuu nin geesiya yahay macnaha iyo wixii la mid a wa fii riwaayatin riwaayad kalena yuqaatilu shajaacatan geesinimo u dagaalamaya wa yuqaatilu xamiyatan xamiye iyo casabiyo darteedna waa u dagaalamaya wa fii riwaayatin riwaayad kalena wuxuu yidhi wa yuqaatilu qadaban caro darteedna waa u dagaalamaya faman fii sabiili illaah intaa la sheegay midkee ku sugan fii sabiili illaah kee waayo midka dagaalkiisu uu yahay aljihaad fii sabiili illaah faqaala rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam man qaatala waa qofkii dagaalama litakuuna kelimatu llaahi hiya alculyaa si kelimadda ilaahay u ahaata mid sarraysa fa huwa fii sabiili illaah kaasaa fii sabiili illaahi qofka ujeedkiisu ay tahay litakuuna kelimatu llahi hiya alculyaa fa huwa fii sabiili illah wacan cabdillahi bni camr bni caas radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llah sala allahu calayhi wasalam maa min haaziyatin aw sariyatin taqzuu koox duushaahi ma jirto ama sariyo duulaan aadaahay ma jirto oo fataqnamu markaas soo qhaniimaysata wa taslamu nabad gasha oo aysan waxba gaarin ilaa kaanuu ilaa waxay ahaadeen qad tacajaluu kuwa degdegsaday huluhay ujuurihim ajiradooda saddex meelood laba meel ayay degdegsadeen macnaa way degdegsadeen waxaa laga wadaa adduunkay ku heleen wamaa min haaziyatin ma jirto qolo duusha ow sariyatin oo tukfiqu tukfiqu macnaheeda waxay culamadu ku fasireen yaqzuu falaa yaqnam waa duulayaa mana haniimaysanayo marka koox duushaahi ma jirto oo tukfiqu markaa aan waxba soo haniimaysan wa tusaabu la asiibo oo dhaawacyo iyo geeri intuba ay soo gaarto ilaa tama lahum ujuuruhum ilaa waxaa u dhammaystirnaanaya ajaradooda u dhammaystirnaanaya rawaahu muslim imaam muslim ayaa wariyey xadiiskan wuxuu tusinayaa kuwa wax gaareen ee aan wax soo haniimaysanin inay ka fadli badan yihiin oo ay ka ajar badan yihiin kuwa wax soo haniimaysanaya maxaa yeele kuwa wax soo qaatay adduunyadii wax ka mid ay heleen amaa kuwaan dhibaataa gaartay alajruna waa calaa qadri tacab waa dhibaatada qofka gaaraysa iyo ajarku mar walbaahi waa isku muqaabalba mar walbo qofka cibaadada iyo daacada uu ku dadaalo ku rafaado waa mar walbo ajarkiisu badnaanayo wa can abi umaamata radia allahu canhu anna rajulan qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayo iidan lii fi siyaaxa waxaad ii idantaa buu yidhi dalxiis inaan dalxiis aado ii idan buu yihi rasuulka ilaahay faqaala nebiyu sal ly slm ina siyaaxata ummatii aljihaadu fii sabiili اllah dalxiiska ummadaydu waa aljihaadu fii sabiili اllaahi maxaa yeele markuu khasawaadka aadayo waa dalxiis marba meeluu tegayaa meelahaas uu tegayaa dalxiis u ah rawaahu abu daawuud biisnaadin jayid abu daawuud ayaa wariyey sanad jayid inuu ku wariyey culamada qaarna way xasaniyeen waa xadiid xasana wallahu aclam wsala اllahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin